waa tahay dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka barkhad maxamuud kaariya ayaa hargeysa ka soo diyaariyey
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa idinka manaya hargeysa waxaad la socodsiinaya anigoo barkhad maxamuud kaariye toddobaadkii hore golaha guurtida somalilan waxay mudkordhiwnu sameeyeen golayaasha dowladda ee somalilan golaha wakiilada guurtida laftooda oo kororsaday iyo sidoo kale golayaasha deegaanka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ayaa iyana mudakordhin u sameeyeen taasoo macnaheedu tay in mar kale dib loo dhiga doorashadii madaxtooyada oo ay haddiina soo horeyso muddo siddeed bilood ku siman waa mawduuca ku saabsan yahay barnaamijka toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada hargeysa barnaamijka afdobaadka waxay kala qayb gelaya xildhibaan maxamed saalax cige wuxuu ka tirsanyay golaha wakiilada somalilan waana wuxuu ka tirsanyay xisbiga mucaaradka ee wadani sidoo kale waxaa kala qayb gelaya garyaqaan maxamuud xuseen faarax waa hormoodka sharciga jaamacadda hargeysa iyo sidoo kale guddoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga kulmiye jaamac ismaaciil cige oo loo yaqaan jaamac shabeel marka hore kusoo dhawaada barnaamijka aan su-aasha horeysa intaanan gelin ee aanan barnaamijka furin aynu bal horta dhegaysanno warbixin kooban uu wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo markii somalilan ay ku dhawaaqday in madax banaanideeda ay dib ula soo laabatay sannadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ayaa muranada ka dhasha muddo kordhinta ee ah ayaena kuwa ku soo noqnoqda islamarkaana xiliyo kala duwan ka aloosa muran iyo jahawareer siyaasadeed oo ay alaaba iskumaandhaafaan daneeyayaasha siyaasaddu maxamed faarax xirsi waa guddoomiyaha akaademiga nabadda iyo horumarinta somalilan ee loo yaqaano a b d waxaana uu ka hadlayaa xilligii ugu horreysay ee ay soo bilaabanto muddo kordhintu waxay soo bilaabantay sanadkii saddex iyo sagaashankii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii markii dowladdii maxamed xaajira cigaab allahu naxariisin madaxweynihii labaad ee somaal jumhuuriyadda somaliland la doortay saddex iyo sagaashankii baa la doortay laba sana la doortay kadibna wuu qabsoomi weyey doorashadii mar kale waati doorashadii ilaa ninety sevenkii ay gaadhay waati loo kordhin jiray walow xukuumaddaasi lasoo doortay saddex iyo sagaashankii ee marxuum maxamed xaaji ibraahim cigaal uu hogaaminaya ahayd mid ku timid nidaamka beelaha haddana muddo kordhintu ma ay noqon mid baaqatay kadib markii somalilan ay ka guurtay hannaanka beelaha una guurtay hannaanka xisbiyada badan islamarkaana lagaga dhawaaqay hannaanka xisbiyada wixii ka dambeeyey laba kun iyo labadii waa kan mar kale maxamed faarax xirsi markii nidaamka asxaabta badan loo gudbay dowladdii uu madaxweyne ka ahaa dahri yaala kaahin madaxweyne dahri yaala kaahin iyagana waa kii kordhiis badan la sameeyey oo waxaa la sameeyey ugu yaraan laba laba kordhiis waa ki iyagana dhacay loo kordhiyey xilkii waxaa la doortay laba kun iyo saddexdii xilku wuxuu ka dhammaanayey shan sanuu ahaa laba kun iyo sideedii u ka dhammaanayey laba jeer baa loogu daray madaxweyne axmed siiraayena waxaa loo kordhiyey laba jeer waxaana ugu dambeysay tii maalintii dowtoole golaha gurtiga ay u kordhiyeen waxaa la doortay laba kun iyo tobankii xilku wuxuu ka dhammaanayay laba kun iyo shan iyo tobankii june doorashadii way waktigeedii way qabsoomi weyday way dhici weyday sababo iyo duruufo jira waa lagu kala aragti duwnaa waktiga waa loo kordhiyey haddana mar labaad ayaa haddana loo kordhiyey hadda intaa waxaa sii dheer golihii deegaanka ee la doortay laba kun iyo labadii waad ogeedo xilku wuxuu ka dhamaanayay laba kun iyo labadii markii la doortay waxa waxaa doorashadii kale ee golaha deegaanka waxaa dhacday laba kun iyo laba iyo tobankii toban sana fadhiyey shan sana dheeraa ku ahaa saddex jeer baa iyagana waktigaa loo kordhiyey golaha baarlamaanka maanta jooga waxaa la doortay laba kun iyo shantii wuxuu bedelay golihii ka horreeyey ee lagu soo doortay nidaamka beelaha ilaa maanta golihii wuu fadhiya waxaana loo kordhiyey ilaa saddex jeer baa loo kordhiyey xilkii laba laba kun iyo tobankii buu ka dhamaanayey laba kun iyo tobankii doorashadii golaha madaxtooyaha kusoo bagatay dib baa loo dhigay haddana dib baa loo dhigay intaaba kordhis bay ku socdeen doorashadii xilligaasi dhacday oo ay ku tartameen ururadii siyaasadda ee xilligaasi isdiiwaan geliyey ee markii dambena ay ka soo baxeen saddexda xisbi qaran ayaa ahayd mid lagu doortay golayaal deegaan oo ay ahayd in dib loosoo doorto sannadkii laba kun iyo toddobadii kuwaasoo markii dambena ay doorashadoodu dib u dhacday guuleed axmed dafac oo ah cilmi baare ka tirsan xarunta c b a ayaa qaba in sannadkii laba kun iyo siddeeddii wixii ka dambeeyey ay siyaasiyiintu xalaashadeen sidii ay kursiga usii joogi lahaayeen wixii intaa ka dambeeyey siba labadii kun isdeedii markii la gaaray madaxweynihii hore muddadiisii dhamaatay somaaliya waxaad muuqataa inay hoosu soo noqotay oo ay siyaasiyiintu noqdeen inay helaan fursado ay kuraasta kusii joogi karaan iyagoo aan dadkii cod ka helin taasina halisteeda lasan kusoo sheegno xalaalnimadii kursigaad ku fadhiya dadka ugu telinaysay ayaa meesha ka baxay muddo kordhintaasi wakhtiyada kala duwan dhacaysay oo saamaysay dhammaanba hay-adaha dowladda ayaa dadweynuhu ay ka bixiyeen dareenno kala duwan iyadoo xilliyada qaara marka laga yimaado raacista sharciga loo cuskado in muddada loo kordhiyo hay-ad dowladeed iyadana sida oo kale ay doodi ka timaado qiyaasta muddada loo kordhinayo marwe faadimo siciid oo ka mid a siyaasiyiinta xisbiga waddani ayaa qabta in aanay ahayn muddadaasi mid lagu saleeyey wakhtigii loo baahnaa ahaa balse lagu jaangooyey in loogu seeto dheereeyo kolba siyaasiyiinta kursiga fadhiya waa muddo kordhin loogu seeto dheereynayo uun ama dawladda ha noqoto ama maxay hayda ashqaaf ama hay-ado sidaa maxay haydi baarlamaanka beri hore ay dhici kari lahayd in muddo kordhintooda aada iyo aad bay u fara badatay guurtidu ilaa imika dhaxal tu dhaxal unbay u fadhiyaan laakiin wax maxahaydiin si wanaagsan loo shaqeeyey weli maxahayd looga fadhiisan xukuumaddu iyadu hadaa la yidhaaho boqol sanadood oo kale sii joog way iska sii joogaysaa marka murdo kordhinta la sameynaya ma aha mid lagu saleynayo sharci waxa weye mid lagu saleynayo uun jeclaysi la jeclaaday in kursiga lagu sii fadhiyo dastuurka iyo xeerarka ay somalilan dhigatay oo si cad u faahfaahinaya sababaha alaaba muddo kordhinta loo samayn karo islamarkaana awoodda siinaya golaha guurtida iyagoo ku salaynaya hadba duruufta taagan ee sharcigu dhigayo guuleeda axmed dafac ayaa qaba haddii doorashadu ay dhici weydo in dadka iyo cidda ay dooranayaan xidhiirkooda uu kala furmayo maadaama buu yidhi dadka codka ka doonaya aanay ahayna kuwa mar walba ku soo laabanaya dadka codka ay ka rabaan ujeedada doorashadu u dhacdaa waxa weeye ahrafta isleeya mandate ama awoodda talintu waxaa iskale shacabka oo cid gaara siinaya marka haddii muddo aan ahayn muddadii shacabka ku siiyey inaad telisid waxaad ku shaqeynaysaa talada ku haysaa adigoo aan haysan rabitaankii iyo tiqadii dadkii aada u talinaysay marka dimuqraadiyaddii ujeedadii weyneeda laga lahaa damba ama meesha ka baxaysa ama aada iyo aada u yaraanaysa haddaba golaha guurtidu waxay muddo kordhintii u dambaysay toddobaadkan u sameeyeen xukuumadda golaha wakiilada deegaanka iyo iyaga lafahaantooda oo kororsaday maadaama ay isku xidhan yihiin doorashada golaha wakiilada sharciguna uu dhigayo inay sannad ka dambaynayaan waa kan guddoomiyaha golaha guurtida oo natiijadii muddo kordhinta ku dhawaaqaya waxaa oggolaaday soo jeedintii guddiga afar iyo toddobaatan xildhibaan baa oggolaaday xildhibaanna waa diidey anna ma codaynin
haddaba somalilan oo aan weli adduunka ictiraaf caalamiya ka helin ayaa dunidu si weyn ay ugu ammaani jirtay hannaanka dimuqraadiga ah ee qaateen iyo weliba doorashooyinka ka dhaca kuwaasoo awoodda si aan dhib lahayn loola kala wareego haddaba doorashooyinka dib u dhacaya iyo weliba muddo kordhinaha soo noqonaya maxaa ay dhaawac gaadhsiin karaan hannaanka doorashada somalilan iyo dimuqraadiyaddooda waa kan mar kale maxamed faarax xirsi dhaqanka dib u dhigistu saameyn weyn buu ku leeyahay siyaasadda arrimaha dowladda ee somalilan iyo xasiloonida gudahaba intaasoo jeer baa dee dhacday waktiyo doorasho dib loo dhigay oo khilaaf siyaasi oo dalka khalkhalgeey ka yimid sidoo kale marwafaad masicid ayaa qabta in looga bixi karo haddii la helo dowlad daacad ah oo dalka iyo dadkaba jecel marka aynu helno dowlad dalkeeda iyo dadkeeda jacaylkiisa iyo wanaagiisaba ay ka daaca tahay waxaan anigu isleeyahay waa la gaari karaya waayahay aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac aynu u nimaadno doodeenna markaa marka u horeysa aan ku bilaabo jaamac shabeel muddo kordhintii u dambeysay golayaasha muran baa muddo soo dhex taagnaa weliba xisbiyadoo kale maxaa dib loogu dhigay horta baltaa su-aasha aynu ku bilaabo bismillaahi raxmaan raxiim waxaa dib loogu dhigay labada xisbi ee wadani iyo u cid oo abaarta ku sababeeyey annagu maanaan doonayn in dib loo dhigo annagu waxaanu ku talagalsan qorshaaygo in siddeed iyo labaatanka maarj ay doorashadu ku dhacdo aragtidayduna waxay ahayd gurbadka abaarta iyo doorashadu hawlo iskorosgaraynaya inaanay hayn ee midba gaarkeeda loo wadi karo iyo isbarbar socon karayaan marka annagu diyaar maanaan ahayn kordhinta aan u imaado xildhibaan maxamed saalax golaha wakiiladu ka tirsan yahay sidoo kale xisbiga waddani maxamed bismillahi raxmaan raxiim waan aad baan ugu mahadcelinaya horta v o a iyo saaxiibadeeda igala qaybgelaya runtii su-aashan runtii way soo noqnoqotaa in badan bay soo noqnoqotaa duruuf baa jirta oo keentay oo sababtay in dib loo dhigo duruuftaasina waxay ku xidhan tahay bulshada la rabo inay wax doorato oo dhibaataysan damiirka labada xisbi mucaarad way la noqon weydey inay maanta ku dulfooteeyaan oo durbaano ka duldumaan aad bay ugu adkaatay waayo iyagii wax la doonayeen oo bulshadii wax la doonayeen sidee baynu maanta cod weydiinaa waay aanu imaada gariiqaanka maxamuud sharciga markaad eegto goormaa doorasho dib loo dhigi karaa ma ku jiraan abaaruhu kolley qodobo distooriyaa jira oo markaa dib loo dhigay doorashada ka warrama qodobo distooriya oo sheegaya way jiraan qodobka tusaale ahaan markaad soo qaadato labiyo afartan iyo qodobka siddeed iyo siddeetan way ka warramaan distoorku kolkaa qodobadaasi waxay sheegayaan dagaallo baahsan xasilooni darro aafo dabiici ah oo culus marka ay timaaddo sida dhulgariir cudurrada faafa in si deg dega kolkaa ay golaha guurtidu mandate ay u leeyihiin extension ama kordhin inay sameeyaan aanu imaado markaa jaamac waxaa tidhi xisbigii kulmiya wakhtigaasi diyaar uma ahayn in muddada la kordhiyo haddana kulamo badan dhexdhexaadin badan oo abwaana leh oo haldoor leh oo siyaasiyiin leh oo madaxdhaqameed leh markii la galay waxaa lagu qancay in doorashada dib loo dhigi karayo anuu nimaadna wakhtigii markaa lagu heshiiyey idinku mowqifkiinu muxuu ahaa in muddo inta hore la kordhiyo waxaa horta annagu aanu arkayni oo kordhinta lafteeda aanu ku qaadanay waxay ahayd abaar baa jirta abaar goor baa laga baxaa abaar waxaa laga baxaa marka ilaahay raxmaddiisa shubo annagu waxaanu arkayni marka rabbi raxmaddiisa shubo ee abaarta laga baxo in lagu simo kororsiimada laakiin in lasii fogeeyo marnaba umaanan arkayn waayo abaar kaley geli kartaa dee dee ma abaaru baynu daba ordaynaa hadday sheekadu abaar tahay dee in roobka laydhaabeh laakiin labada xisb soo jeedintay sameeyeen way dhaafiyeen roobkiina abaar kale qarqarka u saareen iminkale mid kale loo sii saaray qarqarka oo hadduu guga xumaado heeradee disembar dee allahu yacabsa ay noqonayso halkaas iyaan dhegeystayaasha u xasuusino waxaa loo mudeeyey inay doorashadu qabsoomi karto saddexiyo tobanka noofembar ee sanadkan madaxuleedka madaxweynahana waxaa layidhi saddexiyo tobanka disembar buu ku egaya ku-xigeenkiisa intaanan maxamed saalax gaadhin aan mar kale ku noqdo gariiqan maxamuud xisbiyada marka aad eegto mucaarid iyo muxaafidba labaduba intii ay somalilan soo jirtay kolba dhinacanbay istaagaan doorashada iyo dimuqraadiyadda iyo danteeda kama eegaan mar dhinac adag bay istaagaan marna waxay istaagaan dhinac fud dhinacan kale markaad eegto go'aanada ka soo baxa golaha guurtidu mid baa muhiima inaynu isla ogaano go'aanada ama ha saxsanaadaan ama ha qaldanaadaan ama hayna raalli geliyaan ama yaan la diidin distoorka ayaynu mandate ku siinay inay extension sameeyaan haddaba intee in leeg bay samayn karaan maha guurtidu inay dee say doonto yeesho waxaa kaloo jira qodob ku jira electoral commissionka ama commissionka doorashooyinka qaranka qodobka sideedaad isaguna waxa uu sheegayaa xadidaadda muddada waa marka ay ku dhawaaqayaan wakhtiga la qaban karo waa technical baa laydhaha berrierkaasi laakiin ta constitutionkee legal mandate-ka u siisay waa qodobka labiyo afartanaad faqradiisa saddexaad xildhibaan maxamed saalax waaya bismillahi raxmaan raxiim waan korta intaanan su-aashan dambe qaadan waxaan odhanayaa kelmad ah mowqifka xisbiga waddani ee marka hore wuxuu ahaa mowqifka ah in wakhtiga abaarahan iyo dhibaatadan taagan ee baahday ee dalka oo dhan ku baahday laga bixi karo in loo sameeyo meel ay soo cayinteen oo cadde cayinteen oo yidhaahdeen halkaasaanu samaynaynaa may ahayn mar walba waxay taagnaayeen maadaama oo ay abaari maanta jirto inta abaarta laga baxayo yaan dib loo dhigin muu caddayn mowqifka kulmiye sida iminka jaamac runtii ka dhawaajinayo in badan baa laga dhursugayey oo labada xisbi ay ka dhursugayeen bal wax cad inay la yimaadaan oo la shir yimaadaan oo ah bal mowqif cad inay ku wada heshiin karaan oo ay isugu yimaadaan aakhirkii waxay ahayd in intaa laysu yimid wax cad la wada qaatay oo mowqif cad oo bisha tobnaad saddexiyo tobankeeda ee sanadkan ah in doorashadii madaxtooyada la qabto ay noqotay sidaas baa heshiis somalilanba u dhan tahay oon xisbi gaar loogu samaynayn ayay ruaantii ay u dhacday guurtiduna iyadoo sidaa maxamuud ka dhawaajinayo ikhtisaaska iyo awoodda dastuurka u siiyey qaadanaysaa ayaa waxay ku dartay bil keliya waa muddo dastuuriya oo dastuurku sameeyey aan jaamac mar kale weydiiyo inaad tiraan timeka wakhtigiisaa lagu qabto dan umadeed baa wadeen mise idinka laftiina dhexdiina qaybsanoo qoloba qolo ka horursanaysa maya qayb maaha naga dhexdeeda waxaa kulmiyow soo maray dhexdiisa huridi baa ka soo dhacday marxaladaha xisbiyadu ay ku dhiiqdaanoo dhow soo dhaafay haddaanu kursi talaysanayno dee waanu sii fadhiinayno berritana haddana sidanoo waanu isku hagaajisanahay laakiin waxaanu eegayno dimuqraadiyaddii iyo sharcigii doorasho qunoo wakhtigeedii inoogu dhacday ma jirto waxaa jirta xilgudasha la'aan asbaabta markaa dib u raacdo keenaysa kororsiimada yaad leeda markaa xilkaa way gudan waayeen kow yaa u xil saaran doorashada kumishka doorashooyinka juuntii hore waxay noo qabteen juuntii aynu soo dhaafay ayaanu ku qaban karaynaa bay dhaheen doorashada sannad labayo toban bilood beerta maha waa la soo gaadhay doorashadii meeday ma jirto dee weli aanu imaado markaa maxamed saalax waayo bismillahi raxmaan raxim an waxaan isleeyahay runtii in eed la saaro cid aan eed lahayn saxila maaha arrimaha doorashada iyo waxa ku saabsan cid baa leh commission arrinkaa dibdhaca doorashada eed ku lihi anigu ma qabo inuu jiro anigu waxaan qabaa inay jirto xukuumadda maanta talada haysa inay mindida daabkeeda haysay inay awoodi karaysay inay xeerarka ay doonto ee qodobka toddobiyo toba- toddobaatanaad uu dhigayo inay siday ha- dastuurku siday u kala mudan yihiin inay golaha baarlamaanka ugu soo gudbiyaan inay sameyn inay ka gaabsadeen baan ugu haystaa inay ka gaabsadeen baan u haystaa in ay ku daba socdaan oo fuliyaan xeerarkii hore u yaallay ee loo number uu ka mid yahay ee xeerkii doorashada golaha wakiilada oo kale uu ka mid yahay in ay fulin ahaan ugu daba socdaan oo waxa ka dhiman ama waxa ka maqan ama waxa lagu tabayo inay ka daba tagaan bay ahayd wixii markaa ay kaga xidhmo golaha wakiiladana ay soo gudbiyaan bay ahayd golaha wakiilada ee aan anugu ka mid ahaya eed barhkeeda wuu leeyahay wuu leeyahay barhkeeda oo waxa ahayd isagaa sharci dejintii koowaad ah oo uu dastuurku siiyeeye inay iyagu abaabulaan oo abaabudaan oo ma- mooshin ku keenaan xeerarka markaa loo baahan yahay xukuumaddu hadday doonto markaa haba diiday maxaa ka hor istaagay marka wax ka hor istaagay oo aan aaminsanahay inay ka hor istaagay waxa weeyaan siyaasadda guracan ee hadiyo gooraale een dadka siyaasiyiinta ay inta badan ku dhaqmaan ee ah inay kursi jeclaysiisii sameeyaan ee ay xukuumaddu kow ka tahay ee oo golahaygu kow ka yahay waay xildhibaan int- int- int- haa, intaynaan intaynaan mawduucaas inaan uga gudbin wuu duway mawduucii maxamed saalax waxa weeye tii wakiiladu ka hadlay iyo caqabadaha hor yaallay ta ta madaxweyne waxba kuma gudbanayn doorashada madaxtooyada wax ilaa wax ku gudbanaa ma jiro markuu leeyahay haysolonin komishanka u jaacshabeel weeraraya adoo wadaniina waa difaacaysa komishankaasa taasi meesha ma taalo waxa weeye komishanku dadku qofku qaladkuu leeyahay haddaan la odhan qaladkaasuu gale qofku haddii la- aan la odhan wixiis wuxuu guda waayay xilkaa oo runta la sheegin dee waxaanu dhoobdhoobaynaa aqal aan dhismaynin maanta waxaanu ku jirnaa maarj waxaa ka hadhay waxa weeye sagaal iyo toban cisho maalintii doorashadu ay ahayd inay qabsoonto guurtida kororsiimada markay samaysay maarj talay ahayd bishan maarj dhexdeeda ayay ahayd sow may ahayn haddii komishinku ay diyaar yihiin ila waxayna lahaayeen saacad kasta diyaar baanu sow may ahayn atleast iminka dadku inay kaadharka haystaan komishinku in badan bay ku celceliyeen shirar badan oo ay qabteenna waxay sheegeen in iyagu mar walba diyaar yihiin idinka xisbiyada waqti waloo laydin weydiiyana waxaa lahaydeen komishinku waxay noo sheegeen wax walba oo diyaar ee annaga naga timidin doorashada oo isla qaadanay waxaa kaloo xusud mudan in saddexda xisbi madaxweynaha komishanka iyo guurtooda akhrkii ku raacday muddo korinta akhrkii la isra raacay wax kastoo la diidanaaba dhegeystayaal intiina mar dambe nagu soo biirtay waxaan idin xasuusinaynaa waxaad la socotaan waa barnaamijka faaqidaata toddobaadka waxa uu idinka imanayaa magaalada hargeysa waxaanu ku saabsan yahay muddo kordhinta soo noqnoqotay ee somalilan muddooyinkii u dambeeyey ka jira kaasoo tii u dambeysay ay dhacday toddobaadkan gudihiisii kadib markii golaha guurtidu ay muddo kordhin u sameeyeen golayaasha dowladda aan u imaadusay inaan mawduuca uga gudbin eh, maxamuud eh, garyaqaan in badan ba dadku ku jahwareereen xisbiyada shiray waa la dhexdhexaadiyey waa la soo qanciyey waxbay isla soo garteen waa la dhaqaaqay komishanka loola tegay wakhti bay qaadatay waxba isla garteen waa las raacay madaxweynaha loo tegay waxba laisla gartay iyadoo intaas oo dhiba lasoo maray oo intaasoo wakhtiya tacaba la bixiyey ayaa gebagabada golaha guurtida la geynaya golihii guurtida ama waxba kama jiraan ka soo qaadaysa oo wax ka duwan sheegaysa ama ku raacaysa sidii horeba u dhacday En sharciyan ma qasab baa in intaas oo hanaana lasoo mariyo iyadoo akhrika guurtida ku dambay doonto qodobada markaynu ka hadlayno run ahaantii een, mashaakilka maamulka iyo geedi socodka doorashooyinku inta hore wuxuu saaran yahay hay-ado badan baynu samaysannay xisbiyadu qeyb laxaadley ku leeyihiin roolkooduna uu cad yahay intaanay muddo kordhinba laga fikirin inay kasii fikiraan muddadu intaanay dhammaan kolkaa mandaytka labaa loo qaybiyay qaarna waa arrimo maamul qaarna waxa weeye arrimo sharci marka ay noqoto mandaytka xagga liigalka ah ama sharciga ah dee waxaa iskale guurtida ayaa muddo kordhin iska leh laakiin maamulidda iyo ku-heshiinta muddada waxay ahayd mas-uuliyad saaran een, komishanka doorashooyinku inay iyagu xadidaan inay xataa faraha ka geliyaan ma ahayn xisbiyadan iyagu ku tartamaya oo ay ku- ay yidhaahdaan ku heshiiya taa lafteedu qalad bay ahayd intaanan u gudbin mar kale adigaan kugu soo noqdo jaamaco in badan wakhtiga mucaaradka xisbiga kulmiya uu ahaa wuxuu ku celcelin jiray xukuumaddu waxay u xil saaran tahay fulin iyo xisbilxaakimku qabashada doorashada muddo sideed sannaaba intaa ku celcelinayseen maanta idinkaa taladii haya xilgudasho la-aanta soo idinku qaybtiina ma lihidino mid gudan waaytiinni ma loodhan karaa waa su-aal aad u wanaagsan ma waxaa ku leeya jawaabtoo kooban maya madaxweynuhu mar walba wuu u yeedhi jiray mar walba adeeryaal maxaa idinka dhiman waxaa idinka dhiman adeeryaal ii sheega ha la dhammeeyo iminkee ma weyn oo dhan tahay iyagaa ka xishooday inay dhahdo waxaasaa laga qabyaa mid ka xishooleeya ma aha xukuumadda ma aha aan maxay xildhibaan maxamed saalax Waayahay, een, runtii su-aasha haddii aan runtii kaabo maxamuud een, qodobka sagaalaad faqradiisa koowaad ee dastuurka qaranka ayaa waxay tilmaamaysaa in nidaamkan siyaasiga ahi uu ku dhisan yahay wadatashi iyo tala wanaag inta badan maadaama uu wadatashi iyo tala wanaag ku badan yahayna arrin kasta oo qadiyad kasta oo siyaasi ah oo timaada waa in laga wada tashado taasaa keentay in abwaanadu ka qayb galaan taasaa keentay in xisbiyadu ka qayb galaan taasaa keentay in aqoonyahanku ka qayb gasho taasaa keentay in siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo wixii kale ee aqoon-yahaniba ay markaa ka qayb galaan isu yimaadaan miis soo wada fadhiistaan war maxaynu yeelaa yidhaahdaan dabeedna waxaa ka soo baxa markaa in iyadoo wada tashi ah ay markaa timaaddo ay guurtida u timaado dulucda ugu weyn ee guud ahaan laysla gartay inkastoo lagu kala aragti doonaa bilowgii hore waxa weeyaan in abaara dalka ka jiraan oo dadkii loo gurmado muddadii waa la kordhiyey abaarihii maxaa laga tahay
bismillahi raxmaan raxiim waa run way jirtaa runtii markay taasi timaado waxaan imanaysaa in cidni qolo waliba ay hawshii iyo xilkii bulshadu dee la saaray inay gudato hadday xukuumad tahay sidii ay shacabka u gurman lahayd ay raadiso hadday ay siyaasiyiin tahay iyo mucaarad tahay sidii ay bulshada ugu gudan lahaayeen ay falowgeed qabtaan oo ay socdaan waxaa la isleeyahay qolo waliba sidii ay ahayd inay u maamulato ayaa waajib ah oo ay runta saaran yihiin jaamaco dhiibo intaanan taa ka hadlaan su-aalkana kuu sarreeca ayaan kugu soo wada wareejinayaa in badan waxaa idinku ku doodaseen xisbi kulmi ahaan doodiinay ahayd dadka waa la caawin karaa iyadoo doorasho la gelayo ma halkii unbaa kaga hadheen maxaa ku baaqaysa in dadka lagu caawiyo waxaad moodaa markay abaart sheegayeen abaartiina mid saacaddaa bilaabatay ahayd abaartu way soo socotay ilaa maarj madaxweynuhu shan kunoo kilomitir ayuu jaray tuulo tuulu isu taagay tuulo tuulo waxaa ka sii horreeyey socodkiisaasoo keliya laba milyanoo doolaroo caawimo raashina iyo biyo ah ayuu soo bixiyey waxaa ka horreeyey qayladhaanadii adduunka loo diroona baa jiray waa kuwa yimi markoodii dambe qaar kaleloo soo socdaan iminka marka annagu xukuumaddu waajibkeedii saaraay abaarta ka saaraay dadka ka saaraa ilaahay baa awood leh way gashay way abaabushay dadka gobol kastana sidiisaa loo abaabulay ilaahay baana inu roobka ka baryayna maxamed saalax waan ka xumahay in malaayiin doolar lagu lumiyo socod la maro halkaas iyadoo dadkii baahnaa ay taagan yihiin oo ay jiraan aad iyo aad baan runtii aan uga xunahay iyadoo ay ahayd in shacab iyo xukuumad labaduba ay maalintaa halkaa madaxweynuhu marayey si mugle loo loo guntado oo aan kambeyn laga dhigine laga dhigo baahi abaareed oo jirto haddii iskuulla la fasaxo shaqaale la fasaxo dadka loo gurmado taasay ahayd runtii in la horraysiiyo waayo haddaba saan mawduucna inooga baydhin aan halkaa su-aal ku noqdo markaa in badan baynu muddo kordhini soo socotay waxaan xasuustaa muddo laba sanno ah wakhtiyo kala duwan oo badan saddex sanno ku siman baa wakhtiga daahriyaale la kordhiyey intii madaxweyneha nimika joogay intaasoo sanaba muddo dhaafa sanadkan gudihii tii hore dabeeqadiisa kaloo qudhaa laba jeer la kordhiyey ma muddo kordhinu baa soconaysa su-aashaan weydiiya jaamac waxaa weeye horta wuu lumay wixii dastoorka inoogu qorraay oo dhamma way lumeen lix sannadood buu siiyey guurta dastoorku lixdii sannadood maya sanad ba wakiiladoo kordhina anana sanad baanu ka dambaynay ka dambeeyaa la yidhaha ka dambeeyana kuma qorra dastoorka de sanadkana ka dambeeyahay dastoorka kuma qorra dastoorku lix sannadood inuu teeramkood yahay buu sheegaya golaha wakiilada inuu shan sannadood yahay buu sheegaya iyagu laatan bay marayaan golaha wakiiladu waa shan iyo toban ayuu tegaya sida iminka u kordhiyey waa saddex teeram inankii maalintii dhashay xukuumaddii sideed bay tegaysaa inankii maalintii golaha wakiilada la doortay dhashay maalintaa wuu qaangaadho uu guursanayaaba iskadaa kii guursada dhashay kaasi carruur buu leeyahy waa in lagu soo noqdaa xadkii oo dib loogu soo noqdaa
bismillahi raxmaan raxiim runtii muddo kordhimaha badani sida uu runtii garyaqaanka maxamuud tilmaamayo dimuqraadiyaddii aynu dee ku soo naaloonnay muddada intaa dheer ku soo jirray way dhaawacaysaa waan isla wada qarsannahay run ahaantii taa laakiin mar walba waxaa jirta in dee iyada lafteeda wixii dastuur loo raaco iyo sharci baynu dhiganay leene oo sharcigaasu ciddii uu xilka saaray ay xilkeeda ka soo baxdo oo aan laysku tuurtuurine la odhan kanaa sidan iyo kanaa sidan taan marka anugu aamna aan aaminsanahay in muddo kordhimaha laga baxaya waxaa weeye xukuumad adag oo timaada oo iyadu u tafaxaydata oo doorashadii golaha wakiilada qabata oo doorashadii golaha guurtida qabata oo doorashadii deegaanka qabata xukuumadda adag ayaaayaan aaminsanahabaa waxay samayn kartaa in maxamuud maanta aniga ay bedelo laakiin haddii xukuumaddu mar walba sii jeclaato inay kursiga kusii joogto dee ka wakiiladii guurtiina way sii joogi garyaqaankaanu imaado iminka muddo guurtidii waxay idhahdeen xilligaasaanu kordhinay wakhti baana cayimeen xukuumadda oo kale toddoba bilood iyo shan iyo toban maalmood wax ku suman bay ugu dareen wakiilada iyo iyo golayaasha deegaanka oo kale laba sano iyagu sanad bay saddex sano ay korsadeen maxaa halkan ku xiga muddo kordhintaas masaasay sax ku tahay aan sax ku tahay waayo mucaaradka xisbiyada qaar oo cid ka mid yahay waxay lahaayeen qayb ka mida go-aankooda maxkamadda sareanu la tegaynaa maxaa halkan ku xiga sharciga marka ay noqoto arrin sharci marka ay noqoto arrinta marka aad eegto laba waynu kala qaadayna ta madaxweyne oo hadda la isla gartay iyo golaha wakiilada anigu waxaan qabaa wakhtigeedii inay ku qabsoonto wakhtiga ay u xadideenna ay noqonayso weliba madaxweynaha iyo ku-xigeenka doorashadooda mid sax labada kale oo golihii deegaanka oo iyadu marka hore distoorkuba aanu ka sheekayn ay isku qaadeen oo doorashuun ay ku magaranaysaa n ku ku fasireen ka maxkamadda haddaa haddii ay la tagaan go-aanku kolley wuxuu noqonayaa in opinion la fasiro qodobada maxkamaddu waxay ka garnaqi kartaa muddadan lafteedu waa yaro excessif oo way ka badan tahay inta ay u sameeyeen tan madaxweynaha way ku soo celin kartaa laakiin waxay ku xidhan tahay mar walba duruufta sharci maaha ayaan qabaa anugu gebagabadii baynu ku dhownahay aynu su-aashu dambeysa imaada marka waxaynu ku celcelinay muddo dheer doorasho dib baa loo dhigay iyadoo asbaabo kala duwan loo eegayo aan su-aashaas si kale markaa iyadoo laga yaabay qaarkiin ay ka jawaabeen haddana si kale ugu yimaado waa run baahida waa la qabaa in aan la wadin ee sharci lagu dhaqmo in san la sameeyo in sida loo sameeyo farsamo ahaan technically farsamo ahaan sideed xeega xeega oo noqonso loo nabadgeliya muddo kordhin dambe oo badatana looga nabadgeli karaa jaamac waxaa looga nabadgelayaa laba arrimood marka la sameeyo kow doorashooyinka wakhtiyadooda in la xadido laba qodob kasta distoorkan in la furo qodob kasta xisitee talaad meeshay laga tuuro inaad muddo korinta dhigaya waa andemokraatic dimuqraadiyadda kasoo horjeeda oo qodobkaas taxiistee talaad meesha aynu ka saaro doorashadu badib inooga dhacaysa ma jirayso isla su-aashaa weydiiyo markaa maxamuud qabyo fara badan oo distoorka ku jirtaa way jirtaa oo in distoorka la furo xal bay noqon kartaa waayo balaayo waa laga sii waa layska sii moosaa waa in distoorka la furaa oo qodobada matalaba aan wakhtigoodiina lagu dhaqmayn qodobka saddexiy sedeeranaad faqradiisa shanaad waa nabadgelye daro nabadgelye daro iyo abaar baahsan iyo duruufaha noocaasi marka ay yimaadaan iyo qodobka labiiyo afartan in si aynu sii dhitail garayno oo laga doodo waa mid meesha taalla si aanay u iman in laga dhigto sabab
xildhibaan maxamed saalax waxaan isleeyahay iyadoon dastuurba la furin ayay fudud tahay in laga nabad galo maanta fursad baa la siiyey golaha wakiilada wuxuu heli karaa inuu sameeyo waxa qabyada ka ah iminka inuu sameeyo hadday saami qaybsi tahay haddii ay kuraas tahay haddii ay xeerar tahay wuu samayn karaa iminka wakti buu haystaa munaasib ah oo uu runtii lagu samayn karo ee inaan xukuumadda markaa joogta ama ta cusubay dhala doonta aanay carqaladayn taasuun ciddii damaanad qaad lahayn raaala raadi waa qodob qodobka labaadna waxa weeye xukuumadda iminka joogta iyo tii ilaahay u qadara ee timaadaa waxa ugu horeeya iyo shaqada ugu horeeya ay qabataa waa inay noqoto inay dalkii dimuqraadiyaddii dib ugu soo celiso oo ay doorashooyinkii qabato ama deegaan ha ahaato ama wakiil ha ahaato ama teeda madaxtooye ahaan ha ahaatee waa inay waxa ugu horeeya ay qabataa ee ka howlgashaa ay noqoto inaa muddo kordhin dambe imane ay samaysato taasun waa in la yidhaahdo qolada kulmiye iyo qolada yada wadani iyo qolada ucid intaba in la yidhaahdo war maanta sii damaanad qaaday muddo kordhin dambe ayadina nagaga dhaarta maanta oo taa la dhaabadeeyo oo la adkeeyo oo iminkaba jaamac uu caddeeyo inaan xukuumaddaasi muddo kordhin dambe aanay ku iman doonin aad iyo aad baa umahadsan tihiin waxaan intaasi ku soo gunaanadaynaa barnaamijkii faaqidaa toddobaadka oo idinka imanayay magaalada hargeysa waxay gala qeybgelayey xildhibaan maxamed saalax cige oo ka mid a golaha wakiilada somalilan kana tirsan xisbiga mucaaradka ee waddani sidoo kale garyaqaan maxamuud xuseen faarax oo ah hormoodka sharciga ee jaamacadda hargeysa iyo sidoo kale jaamac ismaaciil cige jaamac shabeel oo ah guddoomiyaha golaha dhexe xisbiga talada haya ee kulmiye tan iyo intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmano waa barkhad maxamuud kaariyo oo idinku dhaafaya asalaamu allah calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu